maxkamadda federaaliga ee gobolka minnesota ayaa toddobaadkii hore xukunno kala duwan ku riday sagaal qof oo badankooda lagu helay dacwada isugu jiray inay taageere dhaqaale iyo mid muruqaba ah ay ku gargaareen ururka al-shabaab oo sanadkii labada kun iyo sideedii dowladda maraykanka ay ku dartay liiska ururada argixisada sagaalka qof ee la xukumay laba ka mid ah ayaa dumara halka toddobada kalena ay rag yihiin haddaba waxaa noo suura gashay inaanu waraysi la yeelana mid ka mid ah ragga la xukumay oo lagu magacaaba cayduruus cabdulle cali feer oo isagu mutaystay xukunkii ugu fududaa oo ahaa laba sano waryahayaga haaruun macruuf oo washington jooga ayuu uga waramay dembiga lagu helay aniga keiska liigu haystay ama liigu charge gareeyey wuxuu ahaa been baad sheegtay ama meel federal grand jury meesha la dhaho federal grand jury ayaad been ka sheegtay markaad su-aalo lagu weydiinayay oo kale adu marka been bu ahaa dembigeyga wax ligu haystay wa garta beentiina waad qeratay inaad sheegtay si fiican ahey wa gar maxay ku saabsanayd dad baa la weydiiyey aan aqaanay aniguna markii marka waan qariyay dadkaas waan qariyay oo ma sheegin dadkay ahaayeen waan inkiray wa gar wax kale oo lagugu helay ama lagugu soo eedeeyey wax dembi kaleoo lagu soo eedeeyay aniga ma jirin xaggeyga wa garta sida ku qoran dokumentiyada maxkamaddana arrintaad beenta ka sheegtay waxay ahayd inaad ka qayb gashay meel looga hadlayey dhalinyaro doonaysa inay soomaaliya tigto dhalinyaradaa ku jiray kamaal siciid xasan soo sax maaha a waa sax wa garta yaa yaa kaloo joogay meeshaas dhalinyarada joogtay yaa kaloo ka mid ah oo xaggaa tagtay markii dambe iyaho ma aqaan inaan magacyo sheeg sheegi karo laakiinse waa la badnaa wax weyn ma ahayn miiring yaroo niman raba inay soomaaliya aadaan oo kasoo dagaalama ayaa ku shireeyey aniguna waxay noqotay inaa maalinkii aan joogo meesha wa garta waxa kaloo ku qoran adaa ii xaqiijin doona inay runtahay inay been tahay in laba ugu yaraan laba ka mid a dhalinyarada soomaaliya tagtay aada garoonka geysood baabuur ku qaaday wallaahi niyahow ma aqaan inaan keiskeyga saas usii gelgeli karo laakiinse adigu waxbaa jira wa garta marka hadda waxa lagugu xukumay laba sano aniga hadda laba sana lagu xukumay haa wa garta labadii sana marka miyaad soo dhammaysatay hadda waxaan fahamsanaya inaad banaanka joogto see wax u jiraan niyo anigu banaankan weligay joogay ma la i xirin hadda laba sana xabsigaan gelaya waana soo noqon doonaa insha allah wa garta go goormaad galaysaa xabsiga waxaa lai qabtay bisha hadda june ay soo socota toddobiiyi tobankeeda inaan isgeeyo anigu wa garta markii hore waxay sheegeen in suurtagal in ay ahayd ahayd in lagu xukumo ilaa shan sano laakiin lagaa khafiifiyey sababtu maxay ahayd wallahi niyahow horta ge waxaan waa qadar ilaahay anigu qadartaan believe garaysnahay ama rumaysnahay qofka bini aadankana wax kastoo ku dhacaya adduunka iyo aakhiraba waa wax loo qoray horay ma garati wa garta raficat al aqlaam wa jufat suxuf waxaana waan ka qaban karna ma aha dee ilaahay baa ii qoray laba sana inaan xabsi soo soo galo soona noqdo insha allah laakiin anigu ma garanayo shantii san wax la igaga yareeyey ninka jaajka ah ayaa ku dhuftay bahasha oo yidhi laba sanaad samaynaysaa maalinkiina aniga isagu waa wada hadalnay wa gar maxaad ku wada hadasheen wallaahi wax adigu xoogaa soddon soddon daqiiqaan aniga isagu wada hadlanay markii looyaradu hadleen kabacdi u i waraystay oo maxaa kugu kalifay dembigan maxaa arrintan see ku gashay waxyaala noocaas oo aada ii weydweydiiyey aniguna waan u jawaabay oo si maaragtay run ku jirto ayaan u sheegay wax kagama kama leexleexan oo ma dhihin saan baa igu dhacday saan bay been uma sheegin waxaan ihi anigu dee etoobiya waagii ay soomaaliya soo gashay soomaalida o dhan baa qiireysnayd anagu wax keligeen aan samaynay ma ahayne soomaali o dhan baa mudaharaadaysa minneapolis waa la ogyahay baarkayaasha la isugu imaan jiray oo iidaha markii la tukadaa la dhihi jiray aan banaan baxno masaajida laga banaan baxayay oo kuwo politicians oo soomaaliya ka yimid baa waddanka imaan jiray oo hawsha way iska socotay wa garta sheekh shariif baa isna isagoo maxaakim wata meelaha iska qaylqaylin jiray oo dhahay wixii nalagu caawin karaa nalagu caawiyo muslimiinta meel kasta ay joogtay iyo soomaaliyay ma garati marka hawsha hawl saas ayadoo ah iyo annaguna waxay noqotay dhalinyaradii meeshaan joogtay inaan aan faraha ku darsanay ama gacmaha la galnay si ay noqotayba dee ilaahay baa qadaray rag baa baxay ragna waa joogeen kabacdina keiskaasu ku bilowday keiskii keiskii markuu bilowdayna soomaali weyn waa aamustay shib waa laysaga aamusay nimankii wadaadada ahaa ama kuwii politicianska ahaa ama kuwii act maxaa la dhahaa dhahay waxaan nahay community dadka magaalada dhex orda kulli afkaa la wada qabsaday waa la baqay ma garatay wa garta annagu waxba kama kama kamaana ogeyn bu qof kasta yiri laase waxay noqotay inan dhowr dhalinyaraa kusoo noqoto hawshii wa garta adiga marka marna miyay kugu soo dhacday miyaad damacday inaad soomaaliya aado niyahow anigu su-aashaas waan ka gaabsanaya wa garta raallia maxaan ku idhahda waxaad ii sheegtaa marka hadda adiga iyo mas-uuliyiinta iyo xaakimka waad wada hadasheen Si fiican.
ina ina inaad wax saxdo ayuu kaa dalbaday muxuu kaa codsaday wallahi wuxuu yidhi anigu back backgroundkayga markuu arkay dee qofka xaakimka ama judgeka markii uu ku xukumayo waxaa loo geynayaa waxa la dhaho pre sentence report ama report intaan lagu xukumin ka hor baa reportkaaga dhan loo gudbinaya horey qofkaad ahayd iskuolkaad aaday waxaad qabatid hadda shaqadaad ka shaqaysid reer man leedahay adugu wuxuu ku fiirinaya qof responsible inaad tahay iyo in kale isagoo iga fara buuxsaday oo dee waxayga soo akriyay baan hortiga anigu aniguna marka waxyaala badan buu ii sheegay uu leeyahay communityga kuu baahan qof noocaaga oo kalea communitygu maaragtay way u baahan tahay inaad action ama ficil aad samaysad may ahayn laakiinse waxaa la rabay buu yidhi inaad kor u hadashid oo aad qaylisid waxyaalaan mahmaha uu soo qaataa jirtay oo americana uu dhahayay qofka ugu qaylo badan baa la maqlaa marka adoo xitaa khaldan haddaad qaylisid khaladkaaga waa la dhegeysanaya laga yaaba in lagu ogolaado marka inaad hadashaan oo aad maaragtay wixiina aad cod ku dhibataan bay ahayda inaad dagaal iyo violence aad qaadaan ma ahayn waxyaala noocaas uu yidhi jajku wixii dhacay adigu waxaa maaminsantaha inay qalad ahaayeen dhalinyaradii baxday iyo bixitaankooda wallahi niyahow hawshaas hawl waxay ahayd hawl dheer khalad ma ahayd mise ma ahayn dee niyahow sharci shuruucda ee u degsan waddanka maraykanka khalad bay ahayd arrintaas laakiinse anagu waxaan sameynay ee soomaaliya ka dhacay waagii hawl waxay ahayd soomaaliya o dhan u dhan tahay oo dee laga qiiroodo haddii xitaa dad kasoo horjeeda ay jireen oo aan ogoleyn ficilka ay dhalinyaradu sameeyeen inta inta badan oo etoobiyaanka kasoo horjeeday baa badnayd waagaas wa garta markii dambe laakiin labada kun iyo sideed wixii ka dambeeyey maraykanku al-shabaab waxay ku dareen liiska argagixisada dhalinyarada tagtay badankeeduna waxay ku biireen ururka al-shabaab maraykankana al-shabaab waxay ugu jirtaa liiska argagixisada marka arrintaad ma fahamsantahay hadda nigo arrintaas waan fahamsanahay laakiinse haddaan ku xasuusiyo aniga kaiskeyga haddaa dib u akrisay arrintan anigu markaan sameynay waxay ahayd al-shabaab aan la dhihin argagixiso weye ka hor ayaan hawshaan anigu ku dhacnay al-shabaabna ma jirin maxaakiim islaamiyaa jirtay waagaas waa two thousand and seven wey ma garati dowladda maraykankuna way og tahay looyaradu xitaa way ka murmeen way ka dagaalameen laakiinse waa xoogaa waa la iska dhaga tiray oo waana lagu adkeeyey ma garati annaga two thousand seven baan ficilkaan sameynay two thousand seven al-shabaab ma jirin
aydarwiise cabduleeh cali feer oo ka mid ah dhallinyaro toddobaadkii hore lagu xukumay gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo u warramayey wariyahayaga haaruun macruuf oo washington jooga